Gudoomiyaha degmada Xudur waana Edog magaalada Mudane Cumar Cabdulaahi Maxamuud Atuu ooyo wehelyan gudoomiye ku-xigeenada degmada yaa kormeereen xarumo shalgadiisan ee la dejiyey bulshadii ha ku bugtaalay xaafada Buulow ee saameynta xoogan kuwa leeday fatahaadka biyo roobka intii isu gudoomiyaha kormeerka Kajari yo waliba isu bulshada ka dhiirigeliyey inay gurmad lan sameeyi doonaa taas oo nagada doonta to isku tashi ee oo la kufadawa inay ku qayb qaadana shacabka degmada Xudur haanshoorooga iyo islamid eh jaaliyada kujeeda degmada si wallanka qabada dhibaatada iyo kunoolinga dadka roobabka saameeya dadka ka bogtaali degmada Xudur ee guryaal iyo biyo galeen ah ya ilaa iyo saddex goobod lagu deji degmada meelas oo ku badbaado korana fatahaado iyadana aan badayin dadkaasaya haaniha ku bogtaali xaafada Buulow kormeerka gudoomiyaha kureeda yo waliba raashin lan qiibiyay qoysaska anka nugul sida eedkeen aan saameeyay fatahaada iyadana gudoomiyaha sheegay inay lan baahanya in sida anka dhaqsaha badan lanka gurmada haan kale iyagoona weli anka filnayna raashinka gurmadka ee markaasay dadkaasi la deersiya una mayl erays xaalado oo maybah dadkii biyoon fatahaado saameeya una ka ogaadan iyo geeka suubiyaani inkasta oo maalmoon mayl erays mognayni mayha marnayha meeli dadkii xaafadan degnay meeloyo degan ilaa saddex meelood amal eh iyaha marni meeliyo deganyin iyo xaaladiyo iyo asuunaha ogaana xaafadina hata walay roogi walay kale iyo maysi xaaladii atantuun xaqiimayno iyana mayl erays yahanka bani ma aragahayn derbiyaal badan oo sahatabase muuqata derbiyaal badan oo dudumaan xaafadooyo biyo iskugu dhajaraanoo dadkii kumogayin xaafado yaryar oo waarday amale isku roogimeh mayl erays badana way ku bahi m c h kan oo mayl erays xaafadan maamadii foolhanagata la jeeyay hataa maynin sheegay inti hamiin biyoha galayan inti sidibilaamod oo mayl erays umul ee hamiin lay dhaleen lakubii maybuaha markan saameyn badana mayl erays ee kawaaldhata bulshada may kala jira xaafado oo qaar oo qaybo buulow anan hayna laakiin iyoona guryi qaar oo biyaha galana jiraan sannayn sheege iyoona kolley ha araga doon haddii ilaahay ara may eedeedan kumaha nagaane maamulka degmada xudur maamulka gobolka iyo guddiga oo dhammaantiyo oo guddigan oo mayl erays guddoomiyaha gobolka magacaabay oo maybaaha aramoon ku shaqeeyay dhammaantiyo eediyadaasin kumahad nagaan dadaalkaysan muujidaan juhdigaysan geliydan eediyadaasin kumahad nagaan iyo madaxda dhammaantiyo intii oo mayl erays ee dadkan la gurmudaasay mayl erays hamiig maalin la suranayti eediyadaasin kumahad nagaan eedan mahadsantin meelo una hamarni may ka aragaanay mayl erays dad oo masaakiine oo halay hataa maybuaha walaayo gaban biyo ku qaadano walyo karsadan hataan qabna sana ninshaagi walyaro raashin oo mayl erays dhiyaabkayna ku gadi oo mayl erays iyaha marsiyaanay lanki doron iyo mayl erays iyo go-onjeeyani may codsadaanaha may buaha lankasta gurmudu kor lan gurmudu korna male gurmudka una isku bilaawnay hooba mayl erays baydhow may ku kooy hamar may ku kooy jaalid may ku kooytila una gurna ihayad may ku kooyla una gurna madoosay walba unku kooyna laku yaaba laakiin dadkan walaalogayno qofki biyi saameyn qof kasta qofki biyi saameyn kuwa ladano mayl erays idaha ku biyano rafaasano howlaja iyo hantidiisku ku baabaaday aragaw aan gurmudoy aan gargaaroy walaayis la gobdo koro la gobdoy hataa haafka sokore haafka bure haafka bariis oo sii koro siyoy mayl erays reer hudur inis gurmunoy inis gargaarnoy meel kale mayl erays ay wal ku fiirinay may baahan meel kale howbal ninku koyan alxamdulillah may muhiimada lan baahanyi may baa anti ilaahay la tooga ilaahay inti dhabkanoo kordhaad walaaisin argahaytanan biyo isku kooyime wal ilaahay sheeniyo gudoomiyaha degmada xudur waan edoga magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamuud ayaa baaq andari dowladda federaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-ado ku shaqeeyo arrimo samafalka iniyo gurmad deg deg ah la deeranga dadka xudur uso-ona xusi ini xaaladda iyo kasii darayta maadaama roobabka iyo fatahaado weli iyo sidiyo iyinga